cabdi daahir guure karoore oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka la magac baxay hirshabeelle ayaa sheegay in dagaalka ka socda bariga gobolka hiiraan looga adkaaday ciidamadooda isagoo dhanka kale qirtay in laga laayay askar badan wuxuu quus ka muujiyey sii waditaanka dagaalka ay kaga jiraan gobolka hiiraan isagoo ka cabanaya dhaqaale la-aan iyo garab istaag ay ka waayeen dowladda federaalka dagaalkan labaad oo soo laabtay hirshabeelle bilaha ugu dambeeyey ka socday wuxuu ahaa dagaal oo shabaabku ay alaabri soo sameeyeen qorshayaal ay soo samaysteen dowladdu kama muuqna meesha kamana muuqato dadkii ayaa meesha ku baaba-ay dad badan mataqaanaa dhib ku gaaray ilaa iyo haddana mataqaanaa dagaalku waa adag yahay dagaal aan la isku soo gurmanin oo hal meel ka socdo ayaa wakti dheer ku qaatay meeshaas dhinaca kalena dowladdii dhaxa la dhihi karo boqolkiiba lixdan waxay ku mashquulshay siyaasadii doorashada iyo xisbiyada iyo mucaaradkii qaabilaadiisa ayaa lagu mashquulay ayagoo ka faa'idaysan argagixsan ay weeraro isdabajooga ku qaadayaan deegaanadii madaxweynaha dowladda federaalk ayuu ku eedeeyey in ay xaflado iyo muusig isaga dhex jiraan wuxuuna nasiib daro ku tilmaamay arrintaasi waa sida uu hadalka u dhigay haddaan warka muhiimadiisa kuu sheego dadna inay xaflado lacag ku bixiyaan dadna ay meydkooda banaanka helinays maraysaa dhibaato aad aad iyo aad u weynaan dareemaya aniga si gooni inaan u dareemaya weliba in dadna meydkooda banaanka yaallo saacad walbana xabadu ku socoto dadna ay xaflada iyo muusta garaacdaan oo madaxdii qaranka lagu casuumo xaflado waaweyn ta dadka dadka dagaalamaaya oo argixisa la dagaalamayay ayaa mataqaanaa rafaad iyo dhaqaale la-aanba iyo dhimashaba banaanka u yaalla qorraxda u taagan dhinaca kalena xafladihii iyo calamadii iyo dabaaldegyadii ayaa lacag lagu qarash lagu bixia marka in nasiib daro tahay i muuqato hadalkan kasoo yeeray maamulka isku magacaabay hirshabeelle ayaa kusoo aadaya xili ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii kordhiyeen weerarada iyo qarxyada ay ku naafeenayaan ciidamada dowladda federaalka